تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegi doonnaa sida fudud ee xoolaha dhaqaale looga samayn karo iyadoo la adeegsanayo qaab ganacsi ah halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aanu ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag soomaaliya waxay haysataa xoolo aad u badan oo u dhexeeya lixdan ilaa iyo toddobaatan malyuun oo isugu jira saddexda meesi ee kala ah geel ari iyo lo-ba dalal badan oo aanan haysan xoolo la mid ah inta ay soomaaliya haysato ayaa haddana dhaqaale aad u badan ka sameeya xoolaha ha yeeshee dadkeenna ma ahan kuwo si wacan oga faa'iidaysta xoolaha dadyowga sida wacan oga faa'iidaystay xoolaha waxay kaalin wax ku ool ah ka qaateen kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda nolosha bulshooyinkooda iyo sugnaanta amniga cuntadooda hase ahaatee dadkeenna kuma baraarugsanaa waxtarka xoolaha iyo kaaliinta ay ka qaadan karaan dhaqaalaha marka laga soo tago in xoola dhaqashada casriga ah dhaqaale badan laga sameeyo sidoo kale waxaa dhaqaale aad u badan laga samayn karaa ka ganacsiga xoolaha oo ah fursad u furan qof waliba oo soomaali ah ka ganacsiga xoolaha marka la sheegayo ma ahan oo keliya ah inaan ka hadlayno dhoofinta xoolaha ee la geeyo dalalka dibadda ee sidoo kale waxaa jira fursado kale oo dhaqaale looga samayn karo waxaana ka mid ah in xoolaha laga soo iibiyo magaalooyinka ama deegaanada u dhow dhulka xooladaaqsiinka ah kadibna loo iibgeeyo magaalooyinka waaweyn ee dalka sida ayaana lacag looga samayn karaa weliba wakhti aad u yar booqasho aan ku tagnay magaalada iidaaleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay ayaan kula kulannay maxamed daahir xasan oo muddo toban sano ah ka ganacsanayay xoolaha wuxuuna ka iibiyaa deegaanka iidaaleh isagoona u iibgeeya magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho maxamed waxa uu iiga sheekeeyey in dhaqaale badan laga samayn karo xoolaha haddii uu alle qadaro wuxuu maalinta aan waraysanayay ii sheegay in subaxa uu toddoba malyuun oo shilin soomaali ah uu ka macaashay laba neef oo geel ah oo uu iidaale ka iibiyey maalintaasi maalintii ka horraysay baydhabana subaxaasi lagu iibiyey wuxuuna ii sheegay in lacagtaasi keligeed ganacsi cusub lagu bilaabi karo waraysiga aan maxamed daahir la yeelanay waxa uu kaga waramay faa'iidada aysan dadku ku baraarugsanayn ee laga heli karo xoolaha wuxuuna marka hore inoogu bilaabay waxa ay tahay shaqadiisa haddaba ku soo dhowaada waraysigaasi bismillaahi magaagay maxamed daahir xasan way alxamdulilah idaalika noole waana nidaam ilaahayna ogolyo ee waana fudud muslimiinta lamba ka shaqeeysado nololiisna iyo kafaylata walka helaaw aakhari adduunyan dadka anfacaw iyo ka shaqeeyo hayna nololo lamba miil kasta miila ku raadsada wadanka aan hadirow iina maraa ka shaqeey wadamada kaleena maraa ka shaqeey dareerna iidahan ku dheregi dhibaatana iidahan ku dheregi laakiin haddii ilaahay baka raala nagado lamba miili isuga aamano iyo ilaahay ka deega idaale yaa isku aamin waan ilaahayna iyo daaga alxamdulilah bashaare imay baka hele barwaaqo iyo muslimiinta iyo diinka iyo nololo iyo horumarka oo adduunyada aan kafayla aakhiradana aan kafayla alxamdulilah taas mayba aan mahadyaana ilaahaya aan kamahad nagaan wal ilaahay isugu nin wealow lamba migi meel isugu shaqaysadaw ana shaqada tiitay geel way geela gada geela gada marka oo araba an shaqeeya ana kalaha dhibaato wiingahanunha deerta lama bilood saddex bilood oo kaleed iyo baanhaay garacataan iyo dhibaati iyo wal ulu socdan aada korno sheeyaal adiib adan ka shaqeeyo korno oggumeysana ka jartu wadanka maa kuqoyti likaleeyi maalin ihmin dhation bilaan eri liki gumeysadaw antaasiyo olooldhir dhibaatadee siyad sini ka dhex jari markii aan inta kooyin sad biloodkaasiye lanki aragu lanjiringa in malaysada ay raashima ila amaan laakiin edee nolol oo nafaqa ayaa li inka raadi haa markaasaa suuga isku gali alxamdulilah geela isku gadow gali geeli baydhow in sii diraay si baydhow aan sii diraay in korori ilaahayaa maybwahaya in korweeli ilaa hadda saacadda haddan roogna geeli ana gadahay xamaraan diraay siinka dheerika gadahay marka qaabka maxamed daahirow aada u iibiso geelaasi bal si faahfaahsan noogu sheeg suuqyada aad tagto oo kale oo aad geela ka qabsato lacagaha aad ku iibiso iyo kadib saad u iibisaba insha allah geela ana marna idaali ka gadaa marna raamacadiga ka gadaa marna madiini ka gadaa haa marna ilaa sugutaladan yaryar xagarka iyo ma aragne dharge mehelasanseeda saama raamacadey maalintii haddii inka dambeyti geela nafka ambeesa badan oo aan lacag badan lixdan milyan la gaday lixdan milyan lacag waa la gaday lanki lixdanka gadahayan toddobaatan rajadiis war ilaahay inga darweer toddobaatan lixdan iyo shan rajadiis horta lanki lixdan geelka gado toddobaatan reede ilaa xamar toban milyan marka oo kale halkii mar in laga raadiyo halkaas geela bariimida geela bariimi suguntii leeyi geela bariimida oo muraadliga ah marka hal hal hal rati ama hal qaalinoo weyn oo toddobaatan lixdan milyan aad ku iibisaaba toban milyan oo faa'iidaha laga heli karaa haa aan hadda heraabtan oo saacad hadduun roog saacad hadduun roog lama neefa baydhow inseeti xamar andir an lahay laakiin beesada macaashka oo ilaahay usaha inga deri lix milyan todoba milyan wey wal ilaahay aanan kama xadnagaa way oo labadii neef oo baydho maanta ku gashaa waxaad ka faa'iiday waxaa ka faa'iiday todoba milyan welina xamar haddii la geyn lahay todoba milyan ka badan inaad ka faa'idaa todoba milyan iska dhaafa haddii xamar la geeyi lahay toban iyo shan milyan labaatan milyan laga faa'iidi fad lama neef gaale oo aad baydhow jeegtay todoba milyan laga faa'ido hoo xamar la jeeyay ini toban iyo shan milyan ba lagu faa'ido dhii kortay haa yaa dhiyaase marka alxamdulilah arad barwaaqi ar lang tukaashee isku gadadahay langna hoolishee gadadahay laakiin dhallinyarada oo derbiyaa fadhiido ma inka baagay oo maslun haan deris haan walaalamada ah dibido horta walma jiraan dhagan gaala iyo gaalame gumayse warshiid aanan qaado korn oo dhagax aanan qaado korne marliigaadi iyo marliigaadi baawarda oo sandiyeesha ah shaciirku deji leerya margorili gobod waan shiraday leena oo boqoloorna ii saarinyi deji naftaba ahayd naftaba abirkee ku koy hadan ano walba an wadane wal anan ku dhisan walba anan ku gadan oo baabaxa e siyeedsan iyo ka dhex jaraya ku koy dhalinyarada ma inka baagay horta wadanka ilaahaya nasra dadka sii muslimiin ay joogaan dad malka xadgudubahay dad mal ka xadgudubahay canshuur malkoo qaadahay lankii xadgudubaa male lacagta migi banaanka ada dhakata hoose diberi afar beri iyo alob lantaa badaa ma jaro wadanka muslimiinta abni soo sugaan ka shaqaysada
sheekh maxamedow marka laba halaad iyo hal qaalin iyo lacagtaada ma intaasaa mise geel intaas ka badan intaad gadaad dhoofin kartaa anna maalintii waribo gacantaa iyo ku deerto lama isku dhaaf sedi isku dhaaf afar isku dhaaf shan isku dhaaf li isku dhaaf tumugna hata gadada hoogi kii kay ku bilaabaan shagadana awal see kusoo bilowday awal shaqada caduudsa hoogi kii kay oo suugunle ana seedaw oo aragtay dadka ganacsiga eh saas ana ka dhakahaw bari beesasheene si oo muddo eh ani lanka nafkale una barlamaano saa ku bilaabma kun shilin ibirkee dibidooga koyaan kun shilin muu ku bilaab marka dadka maku aaminayaan oo adoodan lacag wadan ee, xoolo maku dhiibaya maya dadka dadka ediska xadgudub korto ma jirto muslimiin roogan xoolalan oo muslim akiili teegan warqadalin yarahay maalintan lacagtee mageeda gaado maalinteeda ka barlanto barra asar ho ada ka barlanto meelasiyo ma dhaafii korto insha allah waan ilaahayna kiin garab nagaday walaaga haddii xalaalnimo iyo cadaalad iyo ilaahay ku obsiin bada gadadaas ilaahay barakada kiin saaraa alliga ayaa isku taba kale hooga kii kaga quufay lacagaa ka heli tumugneefna hadda dira koro Ee, marka ama haytii marka adag shaqadaas haytii bilaabasi sanadka sanadkaana bilaabay sanadkana tumunkay tumunkay idaldhateen ka shaqeey tumun saniya ka shaqeeyahay Ee, marka maxamed daahirow maanta da- dhallinyarada iyo dadka adiga kula midka ah ee derbiyada fadhiya oo ka cabanaya ama ee, sheegaya inaysan wax lacag ah oo oo aysan haysan oo ay shaqo ku bilaabaan dadkaas qiil male miyaad leedahay
horta nidaamka iyo socodka allihina abuuryaa iskulah mayba ka daayayaana sheekooyin oo maalayacni ah derbiga fadheedayaan ee tumung ilaba meelod oo aragtay oo afka bansaaranayn oo xaalkaas oo si- ee aragtay siyaasad oo waan xaalkaasna hat- hataa yoon ka dhex jirna ka sheekoyan iyo falanqeeyaan dadkaas may inka beegay inay fadhiga iyo ku kaha haddii lacag haysan wadanka dad lacag leh ruugan dad lacag leh haa xataa lankoo lacag lehna hata iili shaqeeya lankoo lacag leh lankii lang lacag le in shaqeeyo bar lacag hela derbiya ku kahenga lehe he shaqaysadeenga lehe shaqada kala noc way beeraha haddii lanka shaqadiyo garow badara leeyin alxamdulilah sansanta leeyin ara- looska leeyin masigidaa leeyin digirtaa leeyin lambeertis wiinto eta lambe inta badaynhaynabtol araga kan kale tukaamadu fahantay gee looda tabankaas way erigi tabankaas way dhalinyarada may oo andardaarmey wadan shoo ilaahay abni shay sugay muslimiinka kadheha noolin dhalinyarada yoo waqtiga isku dhumyahaye may ba laha ilaahigin ku obsadaa hongurida dhan rajacaytan honguro gaale oo ka dhex jaroon timinkin ingiliidan may ba lahaaha dhalinyare soomaali lanki derbi fadhiya ku kahoy waana shaqaysado nacmada wadanka al nacmo ilaahay lee isugu ogyow adduunkan lan geeka kanse dhaxda tiitan nacmada tiitan ku fayl ma haysado malka araga nacmo iyo diina ilaahayna sii isla kasnoy dhalinyarada shaqaysadeen allaha Ee, marka maxamed daahirow ee, markii kuugu badneed oo aad xoolo dhoofiso tiradooda intay ahayd aniga toban iyo shan toban iyo shan neef oo hal safar eh ha hal safar leh ha gaalaas markase xamar iyo baydhabo iyo meel- magaalooyinka suuqa weyn leh salikjey suuq gaala kiin sheega maalintan markii la gado toban beri socda siinka dheer meelikiinka dheer hoo baydhabo eta hal maalin gaali shalay una gadni ukan haddi geeka gadi ana ka lahay
shalaya inta eh, ka gaday mahalaad intuu ka iibi maalinta un baydhabo ku gadi macaashoodna todoba milyan ahay todoba milyan hadda dee haddii la sarfo todoba milyan haddii lanka miis isugu saarado dhagaalo laka shaqaysado koru ha ayaga baa lacag ah oo halkii maalin hadhiidi marka adiga weliga ma geelaad eh, ka ganacsan jirtay mise erinkii walaasna madagal ii looda maya aniga shaqaday geel ahayd ha ana shaqaday geel ahayti mar eh, had- haddii lanka wal isu gadaaw horta dhalinyarada meel kale wal kutusiya lanka haddii shaqaba isu ka dhex jaro hadda gaalada magiila la dagaalamahayo maalintoo dhul kale la galahay maalinkoon yoba wal kiisaamayayan ganacsiga horta naftiga jey sabar afadee maalina kaka saaras maalinteeda ka saarto ini ilaahaga le adag mahadnagto lakufada maalida khasaarada hel khasaare haddii kii dhiidoon faa'iido wiin waxa ka daba jirta haddii lan ilaahay kiirin adeeta ganacsiga kow may ku bilaawa saarna ilaahay kiirid horta hoba khasaartona geeka kasaarin dhatoy ha haka nagle docodii oo kaleedo ha ho adeeta ku waran ilaahay ow geeka waaba ducaysaday hanga siba erey mayli insiba ho adan er kuwaran ya ha oo aan er qalad maha geeka ka saarasa barina faa'iidi helaas laakiin inida sabartu allihii ka abuurid inaad sabarto alxamdulilah dhet intaasa limbiya intaasa kaaladaasan markaan horta geer intaasiyo ayi lankii shaqadaasiyo shaqada eranke magi aan waraysid lankii isuuna sii wado nololatiitay kufaylalay sheegahay fahantay usu geelaba isuuna maybaa kukufaylayaha sade kun dolar iyo maybaa ka iibsadaas he boqol neef oo kale ha baawar kudhama buysadaas sade kun dolar fahantay kan fidhiyo maybaa lahaa erinka hadda magi inta ada oo raacay shay hoo erinku xaaris ada ku nagad oo magi had derbe ka sheekayd oo ada inta derbe ada ka sheekoyahayd hebel lacaagaa gabe ada lete hebel shaqaysadahay ada lete hebel hadda walaa lahayd hebel deenga laka lahayd xaaras ada ka shaqayaasu mayba ka lahaa ini walaas ada ka shaqaya fadi erinka xaaris ku nagoy magi inta ada erinka ku korto xamar idha tuntu mugmilyaagu halkii istafarti haddii walba ada gobada wayta irankaas baaburka sandiyeeshka saaran dhatto ku gara hendhowal ku arag hendhowgay ad walka xamada fadi meelung ada kafa fiiri fadi irankaas ka fiiri tumunka milyangna qaadoy ho gaal ada ratu gaala alaa neefa linka dhawaa gaala boqol i ku dheer alaa neefa linka dhawaa shalay may la ogaaday alaa neef xamar may la ogaaday boqol kun beese la ogaaday boqol neef ada leenka dhow ha boqol neef ada leenka dhow oo min boqol kun ah beese lacagu sedi afar oo kale ha lanka kabraalka lacagwiin baa leeyi haddii lika aaminu gaalan dhong lanka wadaaw oo socodiyaw jidkana kasaaw oo kabraalka lagu amar qaadaaw lanka kabraalka migaanka leh lanka gaala amiirku ka away lanka gaala amiirku ka ah oo hoolun dhong liin dhiibaw lacagwiin aa leeyi inta kaleed shaqaalada migi idoosha iyo koyan kastaba beesa afar milyan iku dheer waa mishiigalada iyo dhakada langmay aragay gaal safariyay beesidii isu gaalka safariyay ayuu tahan andhiki farayale raa hadda ayuu lanka ganacsiga inkawiin oo dadka gaala galadaw ge holina may ka bilaawi raaca ha unubno lacag badan si gaala safariya hal hal neefa ni darad gaala safariya hal neefa ka darsade oo beesidii isu shaqeeya si in weelay lanki calaamo gooni adhikidi maalintii yar labaatan neef galad gada siladis welina may ka bilaaway shaqaalalimo oo soomaalida gaala galadaas in shaqeeyo ah hadda lanku gacan dheer mal arago ha ilaahay aan barakhay asal gaala safariyay hadda gaala calaamaysadaa isu shaqaala diraahay
marka maxamed daahirow haddii gaalkan tika gadan xamar se se beesadalaha siinka dhiibe ayhay gasinka gada isin iidaal barogdana anuu ilaali roogna lang walaal e muslung a meelas roogu shaqa meeli inseedi dalaal e haddii dhagdhagaag suubiyoon muslimiinta ingwereanga meelinin roog aamin ah haddii wal isdabamariyoba muslimiinta boosiska iyo roogan liinkuweera koyle araw lala xisaabtamo lanla fahansinya cusuuna dadka ganacsiga e xamar gaalka gadaw gaal horta sheeyaala liinshal gade ko muraadluw muraadluw landankulle yo gadade gaal xiliibka low goonuw weratila ara koona kabaan kawaanka markaan kawaan xamar iyo kawaan caate shaliyahadan kawaanka caatiga dadka oo tabaruleyti lagu gade lankaasa gade usu gade gaalmayna niskire shanshan lamba sidii isu lay shanshan liliyan niskire habad habad malan gadaw sidiya liingade bes muddo gaal gaal dhagaalka ee gaalka dhagaalka isun dadaa surung gaal dhagaalka dadaan surung kan kawaanka dadaan surung kan oo muraadliga dadaan surung intaas oo dhon lankaas oo daleelna e waana cadaalad fadaaw dadkana shalkasaw iyo gaalas galaa maalin gaallay gade maalin suuga suuga arbaa asniin sabtuway hasiinka dheer sadidun jeer gaada gale inta kalena beesig aade yaha aruuriyaa hataa mayba lahaa hataa dolarkana had faa'iidi lagu helaa xamar sarafka sarafka ba beesla milyan sad milyan ah kinku bahas ha dolarka hege hadda soddon iyo afar dhibic liwey soddon iyo shan wey ha yaan dhahayd markan beesadii saasa laha kawareejiye oko maya lanka okoon sheeka jarta haddii boqol kun ada leeta okoonka laha kinkishba ha sinshal gorodesta ayunka shal gore magaaga waa shal gore wali oo qarash ekoogohaa wa gore wali ada lete hal maraha kiintuura lamba walaashi maalin gaal gadaama maalin kale kale lacagaashal wareejiya lacagta koow kaasha ka qaade sarafe haddii kaash ban hayn mar hore dolaraha kinka qaade si liishan haya kinkishal wareege harlankii lijar oo kaleedu marka tusaale ahaan maxamed daahirow gaalam haddii inta lakagada ada tusaaleahaan tuma ishan neefa geeka kadarati gaalam lacagtiyo kowshal gadanyin iyo lankaasaitiisu maka arkay se ka ogiy isaan lanka sheegay sika ogi oo dadkina haddii ku fiirsada siin sheega gaala haddii intaada kaga iibidu horta koow calaamayaas nambarkada reedkin jarto horta calaamo oo galanka oo oo kakas aka jiidas ana hadda may dhakadaay konton ishan aa dhakadaa nambarkaas anila shantaa ku saare kow may ka dhakaay nambar kow lacagtiisa qoraa buugaa qorodi nambar lama nambar sede nambar afar nambar shan nambar li nambar todoba nambar siyeed nambar tumung markaan ha ilhadale daleelki mayka aray nambar tumung intaan aliley haganoy ari lacagtaas lacagtiis ma aha beesaka dar haddii macaashi habahu nambar tumung saasalka gadee marka ada mansheegas wala koo gadanye usleha kinsheega ada marka faa'iidada ay khasaarada buuga ku filan faa'iiday khasaarada ay buuga ka goronto may bakileeyah nambar kow nambar sede nambar afar nambar shan hal qof aa iska gaadadahay intun beesa kin hay dhag isla markii kombyuterka kadho wadaasa buuga hala bahaase lacagtii lakaleeyi iyo lacagtiita ya inis baraajiyaas haddii macaashkiinka jartu fasaxaase gadaaleta haddii faa'iidiba kiinka jarna lacagtaas ma anfaaso saaleta gaal horta gaabka liin gadaaw iyo kaas eh markii gaala la gado haddana nambar kow nambar laba nambar sede nambar afar iska qorodaas lacagtiyo waa ka hoos qoraas iyo waa lacagtiyo qoraas markii yoo lacagtiyo aad qorto haddana nambar kow nambar afar nambar shan mageeda iska jeeyta tiridii shan neef oo nambar shan hoob iyo haayan tiradaas lacagtaas intaasa kinka qoronta hal neef mar lakinka tuuraw shan neef beesidiyo hal mar lankaas wareejiyaas horta cilmishii intaasiyow adoo kolka onta ka calaamayaasu gaali oo nambar nambar adaka goraasu nambarkii adaka gorta oo lahakiin weeraw nambar siyeed maykiin gadee nambar todob maykiin gadee nambar sagaal maykiin gadee nambar tumii kow maykiin gadee nambar soddon hoo soddon ada dhakatoon hata maykiin gadaa likli
marka maxamed daahirow ma dhacday mar in aad adoo geelaad leedahay aad safar u raacdo ama baydhabo ama siinka dheer xamar aad tagto amaba aad ka hormarto oo sayladii xoolaha aad adoo dhex joogtood aragto ana weligey weligey xaaskay horma ku tab lacag lacagtayn hormuwaan aan oo gurigey dhajiif cabitaanki aan isku waraabow adduunkay lankii ana fadaa aan isku sheeqaysadaw adduunkay ana kajar aan isku raaxaysadaa nacmade imankay fadhigay ana isku caamadaw aan isku cibaadaysadaw intaas yoo lacagtayna helahay lugtayna marmaqaan lacagtayna marmuwaalna ilaahaygeya fadhigay iisiahay alxamdulilah ilaahaya ka maxadsan haddana ilaahay leylin ka maxad naga alan aadagmal an ka maxad nagaw
sheekh maxamed marka markii kuugu lacag badnayd oo hal mar ah oo tusaale ahaan xoolo hal mar aad dirtay lacagta ugu badnayd aad ka faa'iiday maalinkaas meeqay ahayd
lacagtii ana ka faa'iiday haddii oo ilaahaygeeba aanu ku obsado oo ana xasuusana hal neef ya mar tumo iyo todoba milyan ku faa'iidi hal neef soddon iyo todoba milyan anin labaatana oo gadanay hal neef tumbon iyo todoba milyan iyo hal neef mar haddii ilaahaygeeba aanu ku obsado tan inka badanay iyo hal mar yaa ku faa'iidi xoola haddii iska jaraan waa haddii iska jaraan mara kun faa'iidi ha kun dollar oo hal maalin ah ha
marka sheekh maxamed daahirow fursaddan qiimaha badan oo aad ka faa'iiday ilaahay ha kuu barakeeyo xoolahaada iyo hantidaadee meel kasta oo soomaaliya ka mid ah xoolo way joogaan geelaa joogo ariyaa joogo fursaddaad ma ka furan tahay mise iidaan unbay u furan tahay
fursaddaas soomaaliya oo dhan ayaa ka furanta ha wadamanka oo muslimiinta oo iroogaan gebasho ka wada furanyiin meelgeeka oo hadda oo qaabkas oo ku xiranta dadlama darro oo fikrad yare ah ilaan ilaahayba dhawaa kalead isu anweeri intaasi waa ku hirinta lang muslung ah ilaahishayna karaale ah horta shaqyikiin sheega shaqaba misilidii foolkiin sheega wal kasta nidaama leeyiin wali horxa jara jaryaa jaraayo ogta shaqa sidiya socod iyo amni wey ilaahay amnika sii geeka soomaaliya oo dhan dadkan ka amni fayla una ah dadkan ka amni fayl walaayaadka islaamku way haddii meelo baad kashaqaysado korto kashaqaysado wayto ilaan ilaahay waa langodoomihilan ilaahay dhowaa kalaad isu engweeriya atari may bakalanaha ilaahay hakanaga bakalane horta ha ilaahay hakanaga bakalane ha miirkan allaha kiisuga kalane marka dantaan alla kafahansiiyelano ha dantaa baan fahmohen laakiin dantiis fahmaayow oo muslimiinta dhahrow shaqaysoy qalbiga milnaarad kubi ha miil oo qalbiga shaqin adag ku xalaaso jannadana kiirin jannatul fardows kiirin iyo taalle ku shaqaysoy ha antaasi oo siin dardaarmiya bal tan iyo markii aad soo bilowday shaqadan oo hadda muddo toban sano ah laga joogo sidaad ii sheegtay wax ma ka qabsatay oo adduun kale ma ka dhisatay guryo iyo hanti kale ma ka qabsatay oo aad ka samaysatay maxaase faa'iido oo la taaban karo aad ka gartay ani horta lamadooda leh lamaxaasa leh alxamdulilah lamaday xaas isku barwaagaysinyiin lamba gurushewa ka jaraan ciyaalke ana dhali dhaarba hawiinga ku dhali ilaa meelooyinka ka shaqaysadahaya dugsiyada wadahaya wada shaqaysadahaya haddana gebaryar haddaan iili roogto xaaska ee jarta yaani gurushewa isku jarta alxamdulilah adduunyo leeyo horta aragtay isku fududa ha camal aakhirlay tooga haynama adduunkan alxamdulilah shaqadaan aad barwaaqay kaga eed aan ka barwaaqaysan alxamdulilah ilaahay aan ka mahadnagaan
ilaahay ha ku barakeeyo nin waaye aragaa tahay sheekh maxamed daahirow oo dalkii dibaddiisa waa tagtay khaliijkaa tagtay toban sano ku dhawaada soo maqnayd hadda wadankii toban kale aad joogtaa nin khibradaada gudaha iyo dibadda markaad isku dardarto maxaa fariin ah oo baaq ah oo aad u diri lahayd jiilka maanta jooga oo wadankan ku nool oo sheegaya inaanan shaqo jirin oo baahi iyo si kale u fikiraya
may sheegay horta dibido markii aan roogi horta dad baahan ku tabi dad oo may ba jareen meelaas isku rogan oo ne wadankii ambahaas wadankii gaajo antuwa iskule ambato iskulahaya kibaadiyo xoolo kagadad iyo kiibilo tahay dhatiyo haddina waliyaro oo fursadeed aan heleen markii intan kooyaan unuku gadgadahay fahantay magiha nagade daruuf dantee waan yaan ku gadgad yaan gadgadahaya war dadka dibido jara ogaana lama kun doolara lacag aalaha lama kun meh foo lama kun doolara helayaan may leyin an war shaqaysidi lama kun doolarahay war inta aradun roogn aradun roogn tuma kun doolarba lacag linka aalahay war wadanka ka shaqaysada ilaahayna lacagadi ana lacagtaana ka shaqaysada war horta haddii oo buuga kin hor al qiyaas ahaan lay dhiisu gemade laakiin alxamdulilah lankiin suugun haddii shan neef dhineef tumun geef oo kaba kunla gadahay maalintii ku gadahay siyeed kun ma ilaa tumun iyo dhowr kun ha waan hayoon haddina lama kun mayki leeyahay lanka wah war ana shaqaysid walba min lama kun doolar ahay kiya war lama kun doolar ma hayn waaligoo shanjare la gadahay kun doolar fahantay war shaqada aradaa leh wadamadaasiyo gaalada oo asqorqorka iyo dhaganshe iyo walaas ilaahay bisiin ku taragal ilaahay horta nidaama siin ku taragal diinga siin ku taragal ini diinka qobsataan nidaamkii muslimiinta ini isan qaadaan markan kurbadaasiyo wal isun kuhelaasan ma jirtaan wadankiin isu kooy shaqaysada lankii hogdii ka shaqayso ilaahay kaasiyo irida an fura cadaalami ilaahay lu qobsiin i aamin intaasala ka shaqaysada ha intaasiyo iyo ka daraa haadanta gudaha roogan isku shaqaysada intaasi oo la dardaarma shaqadii ilaahay siinka daramaay marka isiin shaqadiin isku aamina jazaak allah khayr hay walaalow insha allah assalaamu calaykum waraxmatulla
intaa ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت- وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب